wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaro dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo baydhabaanka qobadkii dhallinyaro ku shal dareera qeybo shalduwan ee bulshada tababar ka saabsan ay ka horseedowka tacadiida lanjeysida uu aanraabtiyo owlaada tababarka wayba furitaanshiay ku qeyb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaro gudoomiyaga degmada baydh gudoomiyaha dhallinyarada degmada baydhabo iyo gudoomiyaga dhallinyarada gobolka shabeellada hoose wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaro koonfur galbeed soomaaliya maxamed xasan qays iyo ku qaybgalayaalka tababarka kala dardaarmay iniyoo ku faa-iideysadan tababarka saasaata uniyo deersiyan dhallinyarada intiya kale waxaa looga hadlaya waxa weeyaan tacadiyada loo geysto haweenka iyo caruurta inta uu socdo tababarkan waxaan rajaynaynaa inaad khibrado badan ka dhexli doontaan hadhowna aad kula laaban doontaan reeraha iyo caruurta iyo weliba xaafadaha aan ka imaanay runtii barnaamijkan muhiimadiisu waxa weeyaan sidee looga gaashaaman karaa ama looga hortegi karaa ama gebigiis meesha ugu saari karnaa tacdiyada loo geysto haweenka oo aan ognahay inay aada u badan yihiin haweenku waa marka lagu leeyahay tacdiyada loo geysta haweenku haweenku waxay u nugul yihiin dhib kasta oo soo gaara qof bini aadan ay u nugul yihiin waan ognahay waanu ku faraxsanahay barnaamijyada noocan oo kale ah in wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha ay taabageliso maadaama dhallinyarada ay matisho maanta halkan waxaa iga muuqda gabdho badan inkastoo wiilasha ay ku yar yihiin maadaama waxasaa loo sameeyana wax kale ma aha dhibaatada laga hadlayo waxay taabanaysaa haweenka marka haweenka in la badiyo waa lagu qasban yahay haweenku waa aasaaska nolosha waa aasaaska qoyska haweenku waxa weeyaan wayna dhaleen waa u dhaxnaa waa gabdhaheenna dhinacyo badan ayay haweenku garab nooga yihiin marka dalkeena soomaaliya muddadii burburka uu ku jiray dagaalada sokeeye dowlad la-aanta aan dhaxalnay ka dambeyntii qaar ku mid a dhallinyarada ee ku qayb galay tababarkunya sheegay iniyo walbadan oo la xiriiray ilaalinta xuquuqdee iyo ku faa-iideysadeen waynayo sheegeen in tababarku iyo unkuma hadnagaayeen wasaaradda dhallinyarada waraxmatullahi tacaala wabarakaat magaca weybo nimco maxamed ibraahim weybo tababarku weybo g v v waaye mase xadgudubka iyo eegeyka ku qayb galnay iyadan aan ka faraxsano waa wal arrinimo baahanayo waa in mar walba laka buraarigo inay meel aree tacdiidna ninjaysan qofka bani'aadamka waa arrin iyadan faylow bulshada runtii iyadan handho waayana waana ka faraxsano inaan ku qayb qaadano walaa inuu ku baranayna bulshada ka dhaxnaq doono iyadan waliba inuu ku baranayhay qaabka oo meel arhayso g v v ga haddii haadaf haddii qofka oo yacni n g o ga aan ka shaqeeyay faday nidaamka oo lang marafadi iyo qaabka oo lang hogtaasay markeedaa qaadaas oo lang qarayfaday bismillahi raxmaan raxiim magacyo belerey cabdulaahi kuusow isxaaq iyo dheere geeka beryaalkan wey baxratan in socday tababar inay socday khaas ahaan geeka tababarka iyada muhiimsanayn koy kun tababarkii iyada walan ku faa'idni faa'iido badan iyo ku helnay